فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada hadda waa la qadaro caawo qodobadan barnaamijka idinkugu hayno idinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nabaddoona ka soo jeeda beesha abgaal oo gaaray magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin haddaba maxay ku arkeen magaalada dhibaato intee la eg ayn ciidanka dowladda federaal ka geysteen magaaladaas muddada labada sano ka badanna oo ay halkaasi ku sugnaayeen waraysiyo ayaan idiin haynaa dowladda federaalka oo kala wareejisay wasiirro maxay ka dhigan tahay isku shaandheynta lagu sameeyey golaha wasiirada ee dowladda federaalka falanqaynna qodobkaasi ku saabsan ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aad uga hor yimid qodobadii heshiiskii shidaalka oo ay dowladda federaalka la gashay turkiga qaar ka mida dadka magaalada muqdisho oo arrinkaasi si adag uga hadlaya ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan jufo ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo boqolaal neef oo ariya ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ee dagaalka hoggaankooda oo xoolaha ku wareejinaya wilaayada jubbada dhexe ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa toddobiiy labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aynu soo qabanno waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo isugu jira askar iyo saraakiil ayaa lagu dilay kamiin lagula egtay xaafadda shujaaciya sida ay ku warramayso warbaahinta kayaanka gumaystaha waxa ay tafaasiil hor leh ka heshay kamiin culus oo gelinkii dambe ee maalintii jimcaha lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku socdaalayay xaafadda shujaaciya oo dhacda bariga magaalada khaza kamiinkan oo u dhacay sidii ay u qorsheeyeen ciidamada muqaawamada ayaa waxaa ku nafwaayey laba sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka yuhuudda iyo laba askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo aanan weli la xadidin warbaahinta yuhuudda ayaa ku warramaysa in ciidamada yuhuudda ee ku sugan mandiqadda uu hadafkoodu ahaa in ay dhagar u maleegaan xoogaga muqaawamada kamiinna ay la beegsadaan balse qorshahooda ayaa ku gadoomay oo iyaga ayaa ku dhacay kamiin culus oo askar iyo saraakiil kaga dhimatay dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa afar iyo labaatan saac gudahood waxa ay mar kale beegsadeen xero ciidan oo ay leedahay maamulka yuhuudda kooxda isugu yeerta jamaacada ansaarullaah ee taabacsan dowladda shiicada ee iiraan ayaa baayisay in maanta oo axad ah ay mar labaad beegsatay xerada nafaatiim ee dhacda mandiqadda alnaqab ee ku jirta gumaysiga yuhuudda kooxda ayaa sheegtay in weerarkan ay u adeegsatay sawaariikh kuwa dheereeya oo nooca balastiga ah sawaariikhdan ayayna sheegtay inay si toos ah ugu hobteen daakhilka xerada ciidamada ee taabacsan maamulka yuhuudda yaxya sariic oo ah afhayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa bayaan muuqaal ah oo uu jeediyey oo isla maanta waxa uu ku sheegay in xoogaga ay fuliyeen camaliyad militari oo gaar ah islamarkaana ay beegsadeen xerada nafaatiim ee dhacda mandiqadda alnaqab ee dhulka falastiin afar iyo labaatan sac gudahood waa howlgalkii labaad oo ay kooxda xuutiyiinta sheegteen in ay ku beegsadeen maamulka yuhuudda iyagoo adeegsanaya gantaalada dheereeya balse ma cadda khasaaraha ka dhashay weeraradan sababo ku aadan daboolidda iyo tabinla'aanta ee warbaahinta yuhuudda ugu dambayntiina dab xooggan oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay dhulka yuhuudda gumaysata ee falastiin wararka ka imaanaya dhanka maamulka yuhuudda ayaa tilmaamaya in maanta uu dab xooggan ka kacay dhulka ay yuhuudda ay gumaysiga ku haysata ee falastiin wargeeska yuhuudda ayaa ku warramay inuu dab ka kacay goob lagu xanaaneeyo xayawaanka oo ku taala magaalo lagu magacaabo ramaadkaan wargeyska waxa uu intaa ku diray in dab xooggan uu ka kacay deegaanka waadi khalad ee bariga dhulka la haysta ee daanta galbeed isagoo xaqiijiyey in maamulka yuhuudda ay wadaan abaabul debdemis islamarkaana ay isku dayayaan inay daadgureeyaan boqolaal qof iyagoo ka cabsi qaba inay dad kale ku xaniban yihiin halka uu dabka ka kacay khamiistii lasoo dhaafay hay-adda debdemiska ee maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqday in la xakameeyey dab ka kacay gudaha dhulka ay yuhuudda gumaysato oo socday ku dhowaad labaatan saacadood kaasoo ka kacay aagga u dhexeeya magaalooyinka qudus iyo talaabiib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaani aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe nabadoono ka soo horjeeda beesha abgaal ayaa waxa ay gaareen magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waxay ku soo arkeen magaalada dhibaato intee leeg ayna ciidanka dowladda federaalka ka geysteen muddada labada sano ka badanna oo ay halkaasi ku sugnaayeen wariye zakariya cumar ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo jeeda beesha abgaal ee gaaray magaalada aadan yabaal nabadoon faraweyne marka hore ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa ku dhowahay waana mahadsantihiin bahda alfurqaan aadaan idin soo dhoweynayaa waa sidee xaaladda ee degmada aadan yabaal ee haatan ee ku jirta gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahuma wasalam wabaarak calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaabi wasalam awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ugana mahad celinaynaa nicmada uuna siiyey oo faraha badan oon lasoo koobi karin iyo fatuuxaadka khayrka badan uuna siiyey midda kale waxaan haddana bacdallahi subxaana wa tacaala aad ugu mahad celinaynaa walaalihii mujaahidiinta oo dhiiggooda ku qoray naftooda u huray fatuuxaadkan iyo nicmadan beriga lagu naaloonaayo allah subxaana wa tacaala uuna siiyey aad baan idinku mahad celinaynaa intiinni ilaahay subxaana wa tacaala shahaado siiye shahaadoo allah aqbalaan leenahay intii jaraaxo qaadatana ilaahay subxaana wa tacala jarxadu ha caafiyo haddii aanu soo nodno su-aasha lay weydiiye oo ah deegaanka iyo dalka ka warran dalku dal gaala ku habsatay laba sano iyo bar ayuu ahay gaalna meeshii ku habsatay waad garanaysiina waxay keentaa faksi iyo xumaan iyo walax aad u liito xaalkooda uu daran yahay dhibaatada deegaanka iyo u geysatay iyo dadka horta awalan waxaa ka mid a raaya tawxiidka inay ka siibtay raaya daaquud u surtay dadkii ay ka dhex bixisay khayrka iyo amniga iyo nicmada uu ku jiray midda lamaad dadkiina ay ihaanaysatay waad garan kartaan dadka way dulaysatay ilaahay subxaana wa tacaalana wuu ka dulqaaday maanta qof kasta waxay leedahay qoragaaga keenaa layidhi naftaadana keen haddii kale ceelka joogi maysid deegaankana joogi maysid deegaanka way qaraabiyeen jidadkii waa ay jareen beledka way qaraabiyeen meesha waxaad u qabtaa meelaan dadba uusan ku noolayn xaalkoodusuu u yaal haddii aad aragto wax la tilmaami kara maahin haddana ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeyey ilaahay subxaana wa tacala raayadii tawxiidka ku soo celiyey ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintii ku soo celiyey ummaddu say u faraxsantaha wax loo hergeli kara maahin dhibaataday u geysteenna midda koobahoo asal horta waxaa waaya in raayadii tawxiidka laga tuuray raaya daaqud la suray amniga faraha ka baxay ummaddii la laayey gebdhihii la kufsaday dhibaato aad u fara badan loo geystay haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dulqaadana nicmadii oo tagtay ayaa ku soo naqatay aad iyo aad ayayna hadda ummaddu u wanaagsan tahay xaalkeerana u soo socdaa khayrkeerana nicmadeerana u badan yahay sidoo kale waxaan markiisa soo dhoweynaynaa nabadoon cabdulle nabadoone markii aad soo gaartay degmada aadan yabaal maxaad ku aragtay dhanka raadadka ay ku reebeen askarta dowladda federaalka muddada ay ku sugnaayeen degmada waa ku dhowahay waan salaamayaa idaacadda alfurqaan waxyaabaha aan ku arkay degmada aadan yabaal oo nimankaas ay ka sameeyeen waxaa ka mid a horta degmada aadan yabaal waa degmo qadiimiya waa degmo aad iyo aad u weyn waxay xuduud la leedahay gobolka hiiraan iyo waxay la leedahay galgaduud waxyaabaha ugu yaabka badan oo ay halkan ku sameeyeen waxaa ka mid a magaaladaas oo dhan oo weyn hal jid ayay u sameeyeen oo ay dhaheen dadka iyo baabuurta ka soo galaan inta kalena waxay ku xidheen dhagxo iyo siligyo marka waxaa moodaa dadka degmada aadabaal ku jira nimcaha u baxa iska dhaafe wuxuu martigeliyey laba sano iyo bartaas wax soomaalidu ay ku maahmaahdo dhammuuq ayay martigeliyeen maxaa yeelay meel kasta dariiq kasta jid kasta waxay dhigeen dhagax iyo waxaan baagag la leeyaho cid inta lagu shubay iyo biro waaweyn iyo dhagxo waaweyn cid cid u gudbaysa male diris diris u gudbaaya male dalkan iftiin waxaa ugu dambaysay maalinka mujaahidiintu ay si nabadgelya uga baxeen ayagoo shacabka dilin ayay xarakadu halkan ka baxday markay u soo naqatana waxay u timid magaalo dhimatay oo ayada dhanduntay oo martigelisa bacmadow iyo qashin wallaahi baan ku dhaarray degmada aadbal maanta haddii laydhah wax laga qabto oo bilicdayr dib ha loo soo celiyo saddex bilood iyo shan bilood xataa ku soo naqamaysa waa halka rafaad u geysteen dhagaxa ay dhigeen carrada ay tuureen lamayeeriga ay fujiyeen magaalada dhan waxay dhaha hal jid ha laga soo galo hal jid ha laga baxo sidoo kale waxaan markiisa soo dhoweynayaa oo falanqaynta ah ee nagala qaybgelaya nabadoon cabdulaahi xasan caraay oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dhibaatada dhaqaale ee dhaxalsiiyeen askarta dowladda federaalka degmada aadan yabaal iyo deegaanada hoos yimaada maxaad nooga sheegi kartaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حق dhaqaalaha haddii laga hadlayo ee, degmada aadibaal ee, sida aad la socotiin marka la yidhaahdo ee, cali axmed ganacsigiisii waxa baabi'iyey nimanka murtadiinta ah waa dul degeen ee, dadkii wax ay dhacaan oo ay hantidii ka dhacaan iyo wax ay ee, qaraxyo iyo dagaallo ay uga baabi'iyaan ay naqata qaarkood diyaaraday u isticmaaleen oo waa garaaceen oo diyaaraday ku baabi'iyeen waxaa ku soo xigay meesha la yidhaahdo alkothar alkothar eh, waxay ahaday en, tuulo aad u weyn oo ku dhow degmada aadibaal ilaa labaatan kilomitir u jirta waxa ka dhacay caalamka lagala socdaa diyaaradaha etoobiya wuxuushta ahay ee ay lahay en, en, diyaaradaha gaaska iyo qolyada iyo zuujinada oo ay sanaad eh, ku sidaan fuustooyin fuustooyinkaas dhexdooda ugu yaraan fuustadiiba shan kiilo oo, oo masaamiir ah iyo en, en, bidda carbeedyo la jejebiyey Eh, waxyaabahaasoo dhan na way ku shubeen En, lister ay kasoo daba rideen listerkiina magaalada geesa badan uu ka gubay ilaa en, labaatan guri soddon guri oo ama ganacsi leh ama hoyaad leh iyo dhaqaalihii yiilay meeshaasay ku baabeen waxaa jiray diyaaradda miiga la yidhaha oo etoobiya ay lahaaday En, oo iyadana sidoo kale marka ay meeshaan wax ku dhifato meesha ay wax ku dhifato gurigay ku dhifato ugu yaraan boqol mitir oo gees walba ah ayaa baaba'day waxaan weydiihaynaa marka nimanka soo diray dadku hadday u haystaan inay muwaadiniin yihiin diin weyba ka tageen oo diin xaggii iyaga loo raadimayo uma nasba uma nasba sheegtaan laakiin xagga muwaadinimada war ninkan asgiriga ah ee soomaaliga watay ee hooyadiis iyo aabbihiis tuuladii ay ku noolaayeen een u soo diray etoobiya ee diyaarad mid gubaysa iyo mid gantaala la dhacaysa ee boqol boqol mitir guriga ku yilay qaarna dabayshu ay duubta miigatiisa qaarna ay madfac ahaan ay u baabiyeena ganacsigii iyo dhaqaalihii ay ku baabi'een isweydiiye muxuu kuu hayaa waay xasan sheikh muxuu kuu hayaa muxuu muxuu u qabtay een, midka uu macawisayda ka dhigay ma ma soo dib maraa markaasuu gurigeedii iyo dhaqaalaheediiyo ratiga ay dhaansanaysay iyo waa gantaala lala dhacaa lagu baabi'ina su-aashaasu taas weye dhaqaalahaanna way u burburtay waxaa ku soo xigay bowsareeri bowsareeri dhufeesaa laga dhigtay annagu waxaan ognahay xarakadu meelihii ay joogtay way ka tagtay markay ka tegaysana way bed qabeen way bed qabeen iyagoo bed qabaa laga baxay bannaanka laga tegay laguma kor dagaalamin dadkaanu way joogeen qoryana way heysteen xarakaduna qoryahood waxba uma geysan iyagoo qoryahooda heestaa laga tegay kaalay dowladaa soo socota nala difaaca oo nala weerara oo eh, nagala qaybgala dagaalkan lama dhihin dad shacaba oo mu- muslim ahoo meel degan oo xoolahooda ilaashado beerahooda joogay ahay markii la yimidna waxaa lagu qasbay inay dagaal ka galaan odaygii aan waxba haysan qor inuu gado kii qor la siiyey qorayaa la siiyey iyagiioo sidaas ahayoo saas loo howlgeliyey ee layska hormariyey ee difaacma la geynayo ayaa haddana hooyadiis een, dhaqaalaheedii la baabiyey gurigeedii waa la gubay dukaankeedii waa la gubay ee, diyaaradda etoobiya loo soo kireystay kuwa turkigaa loo soo kireystay kuwa maraykankaa loo soo kireystay maxaa dan how xasan sheekh ummadda u haya dhaqaalaheedii baaba'een ummaddaan meesha la yidhaha boosareri sida waa boos caduur sida waa degmada aadibaal gudaheeda markaa timaad waa la dhacay kii joogana wuu dhacay wuxuu qaada karau qaatay ee, guriga ou inta ka gala guriga sida aboora wuxuu ka gela ee, daaqadda agteeda rid ka jabsana markuu ka jabsadana ilaa dhinaca kale uga baxa dukaamankii markii dadkii ay een, xoogaa culaas ay dareemeen oo labada ciidan inay isu soo dhowaadaan dareemeen dadkii way ka baxeen magaalada markay ka baxeenna iyagiioo ciidan dowladeed sheeganaya meeshii ku haray waxayna qaateen wax alla wixii meeshii yiil way rarteen baabuurtooday saarteen oo sidaasay hore uga- ugu qaateen waxoodii waxaa dhacday oo iyaduna aan la hilmaami karin ummadda waa la shirqoolay waxaa loo keenay raashin dhacay aa loo keenay waxaa loo dha- keenay waxyaaba ay unisheef keentay oo dhacay way yaalin ama daawo dhacda ama waxaad ii sheegtaa een, een, mamalaadooyin dhacay een, boorash dhacay waxyaaba dhaca ummadda loo keenay markii la yimid saa loo furmaga daqsigiyaa ku dhex socda qaarkood way guduuteen waxaan leenaha markaa mujtamacan baaba dhaqaalaa ku dhacay oo mid een, nafsiyanaha ku dhacay sababtoo qofka sun lagu duray ama raashin suna la siiyey mustaqbalka een, waxay imaanaysaa inuu ama cudur ku qaato ama uu kili fariis uu uu ku noqdo waxaan leenahay dhaqaal ahaanna way baaba'een nafsiyan ahaanna way baaba'een degmada aadi baadna cidi timaada arkaysa internetyada markii la fiiriyo sida guryaheedu u baabi'een oo loo baabi'iyey mana diyaaradana maysan garaacin laakiin waxaa baabi'iyey dadkii joogay oo ciidanka ahay oo xasan sheekh soo dirsaday iyo odawey oo meesha joogay odawey meelaha uu xirtay markaad tagto waad waad yaabaysaa meelaha qaar bandowo saar baabuurtu mari ma karin magaalada gudaheeda waxaa laga dhigay halkaasaa laga dhigay war dagaalam oo ninkaa soo horjeeda iska celi raganimadu way jirtaa waana la iska celiyaa dad aad murtad ahaatid aadse muslim ahaatid dagaal woonka dhexdhaca laba koox laakiin mujtamac meel degan hantidoodii iyo iyaga in la baabi'iyo wax jira maaha oo lagu hoos gambado dowladda federaalka muddada labada sano iyo barka ay haysatay ee degmada aadan yabaal waxa ay sheegtay in horumar weyn ay ku soo kordhisay ee degmada maxaa ka jira arrinkaas wallaahi waa beentood haddaad qoftii timaado way yaabaysaa horumar dhaqaalem dadki dhammaayo meesha mugaan annaga joognay oo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ka tali jiray oo joogi jiro oo dhaqaalaha lahay waxaa ka joogaa biska gaaban dukaantu waa wada qaraab waxa luugada jiran waa walac un moogtahay sida odayaashii hoheero sheegeen jaad tubaako moogta wala xashiish jindijaab qalqalooc walaxaanba wax la cuna lahayn wax carfaya daanaga tagtaan ugu dambaysa wala carfayo san kaba la saarayo walax uraya baan wax kaloo meesha ma yaalin hal meel oo garoon kubad cillahay ku dhiseen wax kale meesha ka qabteen male hal saligna way dhiseen cawadaanimadayna dumiyeen arbaca dagaal ku dhaca cawadi khamiisaan ayagaa dumiyey inay sakhayrna la doonina ilaaha noo sheega fiiriya saldhigii ay dhiseen ayagaa gantaal ku dhufad gacantoora ku dumiyey laannahu wadduu maacanidtum wax allaal wax idin dhibaaya jecel yihiin qalbigoona waxaa ku jira kasii weyn ah ilahi subxana watacaala in saldhigaas lagu nacfiyo mujaahidiintu ku nacfiyaan naciib ay necbahani gantaal ku dhufan shaab kuma dhex jirin kumana shahiidin ugumana dhex jeedin yaan lagu nacfinay u dumiye halka saldhigayna dhisay halka saldhig bes wax kaloo dhisaan ma jiraan raadadka mug ay ku reebaan saldhigii oo burbursan wixii oo dabagedisan jidadkii oo xiran dadkii oo moogta xaalkiisa ilaahay og yahay ayaa ka mida nabadoon ibraahim geedi ayaan markiisa siinaynaa ee nabadoone marka hore ku soo dhowow ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhibaato intee la eg ayay bulshada ee degmada u geysteen askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa ee muddada labada sano iyo barka degmada aadayabaal dhibaato weyn ayay magaaladan ka geysteen ilaahay subxaanahu watacaala ayaana hadda ka kaafiyey ummadda muslimiinta iyo dalka iyo diinka iyo dadkaba ilaahay baa ka kaafiyey ilaahayaan uga mahad celihaynaa uma intaas kabacdi mujaahidiintii dhiiggoor u huray oo ilaahay subxaanahu watacaala gacmuhur uu ku cadaabay intaasaan uga mahad celihaynaa haddaan xaaladaha kale gudaha u soo galo dadkaas dhibaato badan oo ku saabsan dadka shacabka ay u geysteen ay dariiqmankii ka xireen ooy haddee la kuuroyn islaamankii ka kufsadeen oo haddee la kuuroon yahay magaaladii ay ka kharaabiyeen oo guryihii aad aad aragto iyo dhaqanxumadii kale oo dadkii waxaad ku taqaanaa meelta meesha islaamiyiintu ay xukumaan waxaa shacaa'iru islaama ka muuqda marka shacaa'iru shaydaan wax la yidhaahaa meeshii ka dhashay oo jeega xiir leh oo maradii iyo musbil camal dhulka lagu jiidaya qoobabkii raadadka hore waaga ku heray ilahi baan uga mahad celaynaa allihii naga kaafiyey shartoora iyo balaayada ay meesha ku haayeen iyo khamrigii iyo taabuugii iyo kaniinigii iyo qalqallooci iyo haddee la kuu roon yahay jaadkii iyo sakareedkii iyo balaayadii meesha ay ku haayeen fisqigii iyo zinadii iyo foolxumadii ilaahay naga kaafiyeen ilahi uga mahad celin magaalada marka aaday u baabi'iyeen guryihii waa iska kharaabiyeen intii intay uga baxeen magaaladii iyadana waa dhagax miiran iyo buur miiran waxaa maqli jiray fulay fulay ula badanaan maqli jiray qulubta ilaahay ruuc bay argagax uga riday ilaahay muslimiinta kale ay hadda dul degayni allah ka kaafiyo saasaan leenahay nabadoon faraweyne ee bulshadii ee ka barakacay magaalada muddadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ma yimaadeen degmada oo ma soo gaareen maxaase ugu baaqaysaa bulshada ee ku dhaqan degmada aadayabaal laba iyo toban maalmood gacanta mujaahidiinta ku jirtaa waxaad mooddaa xooga xooga inay soo kabanayso ummadda xooga ay soo naaxeen ummadda way soo laabanaysaa mujtamacii meelahan u qaxay hararka way yimideen jafka u qaxa waa ay yimideen mujtamacii kaloo xamar u dhibbaxay baabuurta waa la fasaxay xarakadu way u fuudaysay aad aad ayakuna way soo socdaan wayna imaajo u haayaan maalin kasta saddex afar baaburaa soo gasha beledkuna muga waa camirma u hayaa waxaan rajahaynaa in mahoori hore ilaahay u soo celiyo ilaa mogta raaya tawxiidaa soo naqatay raaya tawxiidaa soo naqdan amnigaa soo naqaaya dhaqaalana sidoo rar amniyay ku helaan ninka jiiftaa see raba ninka la yidhahan guri helaayo nimaan mogtahay toos duuba jiifa karin oon ilaahi subxaana watacaala nicmada uu siiba aan ku naalloo karin xabad heli maayo amnina wuxuu ku dhisan yahay inaan horta ilaahi subxaana wataala la caabudo oo laga dambeeyo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun amni meeshaas kama sokeeyo soomaaliya iminka ha ku baraarugto magaaladuna hadda aaday u wanaagsan tahay hadda tobankan beri oo gacanta islaamka muslimiinta ay ku jirto raaya tawxiidka ka taagan nicmo ay haysataa qashinkii waa laga qaaday jideedka waa la furay dhagaxi waa laga baxshay ay dhex dhigeen godadkay qodeen waa la duugay wixii ay mahay ku dabagediyeen oo dhan waa laga baxshay magaalada aaday u wanaagsanta hadda waxay sheegayeen ayagu qoftii aragtaa he arki karta magaalo jideedkii laga xiray ee dadkii la dabagediyey ee hal dhuguri hore la dhacay dadkii mugga haddaan waa soo naqdu u haayaan aad aad ay u soo naqdu u haayaan kuwa jafa ku jirana way yimideen kuwa baadi kuwa beledka jirana afwaajan afwaajan baawurta u soo saareen gobolna wabina soo gaareen waxaa leenahay dalkiina ku soo dhowaadha ku soo dhowaadhaan leenahay dalkiina ku soo dhowaadha deegaankiina ku soo dhowaadha ra'yi tawxiidka idin taagan amniga ku soo dhowaadha ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ku kala bixaysiin labada isqabsata qoftu la taabto kitaabkaas allah maxkamadda yaalaa noo dhexeeya ummadda asaa u dhexeeya shabaab male shacab male qof allaale qofta qof dulmaysta ayada asigaasaa u yaalla asigaasaan ku kala dambayhaynaa asigaasaan ku dhaqmaynaa wixii murtadiintu sheegaysan wax kama jiraano waad u jeediin qof la dila ma jirto qof la caaya ma jirto qof la qadfa ma jirto waa kan gacmo fura mujaahidiintu assalaamu calaykum wacalaykum asalaam idin dhaaf maal sida u salaama kuna soo dhowaada murtadiinta warkeedii iyo raadkoodii iyo dhibaatadii geysteenna iska dhaqa allana wa idinka dhaqo nicmu idin siiyo roob iyo khayr u idin keene ku shukriya intaasaan idin leenahay soomaaliya guudna inta hadda gaaladu degan tahana allah ka naga dulqaadaan leenna inta muslimiintu ay joogtana nin kastaba ha ku dhego nicmada ou haysto qoftaan ma ogtahay qoftii caafimaad haysata war ma hayso qofta bukataa og ma ogta nicmada qofta inta haysata oo ilaahay subxana wataala raada korkeeda og duja ha ku dhegto gowska damma ha ku qabato yaan laga faramaroojin aad ha loogu dhego soomaali ha baraarugto dowlad islaamina ha u diyaargarowdo insha allahu gaalna way jabtay wayna jebi doontaa raayaduna waxay ka taagmi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala fii miqdisha kuwaasi waxay ahaayeen waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee beesha abgaal islamarkaana u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyagoo ku sugan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla maraynaa dowladda federaalka ayaa waxa ay kala wareejisay wasiiro maxay ka dhigan tahay isku shaandhaynta lagu sameeyey golaha wasiirada ee dowladda federaalka qodobkani waxaa si qoto dheer uga hadlaya wariye maxamed daahir cali sow oo daraasiin ku sameeyey aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi maalmihii u dambeeyey waxaa la saadaalinayey in isbeddello lagu samaynayo golaha wasiirada dowladda federaalka sababo ku aadan in uu aad u kordhay cadaadiska haysta dowladda federaalka ee kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan magaalooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo kaabiga ku haya amaba darisla ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isku dhexyaac dhanka siyaasadda ah ayaa jiray dowladda federaalkana waxa ay qiimeyn ku samaynaysay awoodda sii korortay ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sida ay ula falgeli karto amaba u wajihi karto waxaana loo baahday in isbeddello lagu sameeyo wasaaradda gaashaandhigga oo loo arko wasaarad muhiim u ah dagaalka iyo taliyaasha ciidanka haatan waxaa soo hormaray saadaashii ku aadanayd in la beddelayo wasiirkii gaashaandhigga wasiir kalena la magacaabayo isku shaandhayntu waxa ay ahayd mid kooban axmed macalin fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad cabdisalaam cali dhaay oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad isna waxaa loo beddelay wasiirka arrimaha dibadda labadan siyaasi ee jibriil iyo cabdisalaam waa siyaasiyiin dhanka koonfur galbeed ka yimid lafta gareen ayaana lagu qancinayaa sida wararku ay tilmaamayaan wasaaradda gaashaandhigga waa markii labaad uu isbeddel ku yimaado oo laba wasiir loo dhiibo taas oo muujinaysa xaaladda adag ay ku jirto dowladda federaalka fiqi waa siyaasi xiriir dhow la leh dowladda masar dhan kalena waxa uu xiriir la leeyahay dowladda etoobiya xasan sheekh marka waxa uu isku dayayaa inuu isku dheyla tiro siyaasadda dhanka gaashaandhigga ee ku wajahan dowladaha etoobiya iyo masar oo labadoodaba ah dowlado cadowtooyo ay ka dhexayso lagana baqdin qabo in soomaaliya ay ku loolamaan maadaama labada dowladoodba ay ciidamo ku biiriyeen howlgalka ausom ee dhaqaalaha loo la'yahay dowladda federaalka oo xasilooni daro siyaasadeed iyo awood la'aan dareemaysa waxay markaan xoogga saaraysaa in awooddeeda ay isugu keento sidii ay u difaaci lahayd magaalada muqdisho axmed macalin fiqi markuu dibadda ka joogay dowladdii farmaajo wuxuu horay uga soo hor jeestay ciidamada gorgor ay tababartay dowladda turkiga isagoo ku tilmaamay in ay yihiin ciidan u shaqeeya farmaajo loona baahan yahay in la burburiyo oo meesha laga saaro sidoo kale xilligaasi waxa uu weerar afka ah ku qaaday odawaa yuusuf raage oo ahaa taliyihii ciidamada dowladda muduxileedkii farmaajo ciidanka odowaa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka ah maalin dhaweetana waa sheegay uma qalmo mas-uuliyad ninkaas cunug yar oo mas-uuliyad iyo derajo uusan lahayn loo xambaaray weeye dhibka ay leedahay qofka aan wuxuusa ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kalea ka dhashay fiqi waa markii saddexaad ee dowladda federaalka uu xilaalka qabto waxa uu mar ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo loo magacaabay bishii agosto sannadkii labada kun laba iyo labaatanka fiqi oo wax ku soo bartay dalka suudaan waxa uu soo noqday agaasimaha hay-adda nisa dowladdii shariif sheekh axmed xilligaasi waxaa lagu xasuustaa inuu ka dambeeyey dad badan oo lagu dilay magaalada muqdisho markii lagala baxay xabsiyada isku shaaqaynta wasaaradda gaashaandhigga cabdisamado waxa ay muujinaysaa in xukuumadda ay la daala dhacayso sidii ay u heli lahayd hoggaan kalsooni ka heli kara ciidamada iyo taliyaashooda waxaa la isweydiinayaa marka ciidamada gorgor iyo kuwa kale ee gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ka tirsan miyay si buuxda ula shaqayn doonaan fiqi oo horay u dhaliilay tababarka iyo abaabulka ciidamadaasi xilligii farmaajo waxaana suurtagal ah in khilaafaad ciidan uu qarxo magacaabista fiqi kadib haddii la waayo isfaham soo degdega iyo hoggaan mideeya ciidanka ogowna hadda ciidanka gorgor waa ciidanka keliya ee dowladda federaalka u aragto inay isaga sii difaaci karto ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin odawaa yuusuf raage waa taliyaha ciidamada dowladda waxaana lagu tilmaamaa nin khilaaf xooggan uu kala dhexeeyey wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir tiktok oo dowladda turkiga ay wadatay muddo khilaafkaasi waa uu jiray waxaana inta hadda aan la soo celin odawaa yuusuf raage uu xilkiisa ku waayey wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdulqaadir tiktok marka waxaa la leeyahay waa nin dabeecad ahaan aad u liita mar qofkii ay isqabtaanna way adag tahay in dib uu ula macaamilo isha ayaana lagu hayaa oo su'aalaha aadka la isku weydiinaya baraha internetka waa hannaanka ay u wada shaqayn doonaan odawaa yuusuf raage ciidanka gorgor iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed macalim fiqi magacaabista fiqi sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xaaladda liidata ay ku jiraan ciidanka dowladda federaalka marka loo eego furumaha dagaalka sidoo kale dowladda federaalka ay ku sugan tahay xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran maadaama khilaaf iyo isfaham daro uu kala dhexeeyo maamulada la baxay jubbaland puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo diidan hannaanka doorasho ee qofka iyo codka uu ku tilmaamay xasan sheekh marka waxaa la isweydiinayaa fiqi haddii uu yahay qofka saxda ah ee hagaajin kara xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo haddii uu yahay nin xal u keeni kara arrimaha amniga magacaabista fiqi ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli magaalada kambaala ee dalka yuganda dhowaan uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen wakiilo ka socday dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya waxaana shirkaasi lagu caddeeyey in soomaaliya la geeyey ciidamo dheeraad ah oo siddeed kun gaaraya xilli kuwii hore lacag loo la'yahay waxaana arrinkaasi ay ku xoojiyeen in aan lagu kalsoonaan karin ciidamada dowladda federaalka oo keligood aysan ka adkaan karin xarakada shabaabulmujaahidiin codsigaasi marka waxa uu xaqiijiyey taageerada ay weli u baahan yihiin ciidamada dowladda federaalka marka waxaa la isweydiinayaa iyadoo arrimaha ay jiraan fiqi muxuu qaban karaa oo xaaladda taagan muxuu ka bedeli karaa marka wasaaradda gaashaandhigga oo lafdhabar u ah dagaalka lagula jira xarakada shabaabulmujaahidiin in hoggaankeeda si joogto ah loo bedelo waxa ay niyadjab ku abuuraysaa ciidamada dowladda federaalka waxaana ay fursad siinaysaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin inay sii xoojiyaan dagaalkooda ka dhanka ah askarta dowladda federaalka maadaama ay arkayaan oo ay u muuqato in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad jahawareer ah oo ku aadan dagaalka soomaaliya ka socda dadka aadka kaga falcelinaya magacaabistan marka waxa ay leeyihiin ma jirto wax ay soo kordhi karaan raggan la magacaabay ee wasaaradahan loo dhiibay maadaama horeyba ay u joogeen oo ay ka mid ahaayeen dowladda federaalka sidoo kale waxaa la leeyahay in ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradaba aysan u madax bannaaneen shaqadooda oo ay ku haystaan xasan sheekh iyo qoyskiisa wasiir kasta waxaa la leeyahay waxyaabaha uu qabanayo waa wax loo meerinayo oo laga warhayo keligiisna go'aan ma gaari karo kaasi wuxuu ahaa wariyaheena maxamed daahir cali sow oo falanqayn ku samaynayey iskushaandheen maantay golaha wasiirada ay ku samaysay xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdibare
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العالم
hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan bartanka uga jirnaa shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aad uga horyimid qodobadii heshiiskii shidaalka ee ay dowladda federaalka la gashay turkida qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka soo horjeestay qodobada ku xusan heshiiskii dhowaan la faafiyey kaas oo ay dowladda federaalka la gashay xukuumadda ankara waxa ay sheegeen inaysan waxba u ogoleen turkida shidaalkana uu ka dhexeeyo ummadda soomaaliyeed dowladda federaalkana aysan go'aan ka gaari karin waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo arrinkaasi aad uga carooday suuragal maaha annagu maana annagu dalka waa leenahay ninna annagu ka baryi maynu dalka iyaga waxa weeyaan sagaashan baad sheegaysaa ee shan iyo labaatan ma ogoli shan iyo labaatan in la qaato ma ogoli shidaalka iyagu ama waa noo fadhiyayaa ama mataqaanaa talo naga dhexaysa iyo caqli naga dhexeeya iyo cilmi naga dhexeeya baa lagu soo saaraya shidaalka oo lagu qaymaynaya oo lagu kala qaadanaya ma aha wax mataqaana dalkan wax nin mataqaana jeebka ugu jira dalka soomaali ba iska leh shidaalka soomaali ba iska leh dalka turki ma leh wax maquula ma aha xoolo ma aha mataqaanaa bannaan yaal ma aha xoolo mataqaanaa baadiya ma aha dalkan rag baa iska leh malaayiin qof baa leh shakhsi iyo xataa dawladdu kama talin karto dalka annaga iska leh ummaddaasa iska leh ka dhintay ka nool ka soo socda ka jooga kulli dalka waa ka dhexeeya wax macquula ma heshiiskaasu mana saxna heshiisna maaha shidaalka waxaa weeye boqolkiiba boqolkiiba shan ma yeelayno boqolkiiba boqol inaan qaadanno shan inay nagu soo aadana aad bay unu qaldan tahay arrintaas aad iyo aaday u qaldan yihiin saamayn weyn waa nugu yeelanaysaa macdanta marba haddaa nagala qaata halka sano horena nagala qaata waxaan noo soo haray oo mabalaaba hore abna la baartayba mar labaad ma baarasho kaletana ma ka gaci karno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaan isla maraynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ميراه سبيبك أيان عاو كقادان دونا حلقة ee sabiibka waa canab la qalajiyey oo hodan ku ah ee nafaqooyin iyo sokor dabiici ah waana tan sharaxaad qoto dheer ee ku saabsan astaamahaas aan bixin doono insha allahu tacaala waxaan halkan ku bixin doonaa sharaxaad dheer oo ku saabsan miraha sabiibka iyo faa'iidooyinka laga helo insha allahu tacaala wuxuu ku yimaadaa midabo kala duwan oo mid dahabi ah mid caddaan iyo mid madow saddexdaas midab ayuu ku yimaadaa sabiibka faytamiinada ku jira sabiibka waxaa ka mid ah vitamin c vitamin b c vitamin k ayaa ka mid ah xagga vitaminaadka xagga macdinta waxaa ku jira botassium oo ka mid ah macdinta waaweyn iron oo ka mid ah macdinta yaryar magnesium oo ka mid ah macdinta waaweyn calcium oo ka mid ah macdinta waaweyn iyo selenium oo ka mid ah macdinta yaryar intaasoo macdin ayuu bixiyaa miraha sabiibka haddaba faa'iidooyinka inoo leeyahay sabiibka isticmaalkiisa ayaan halkan ku sheegi doonaa ee lambarka koowaad wuxuu bixiyaa enerji badan ama tamar badan ayuu bixiyaa ee wuxuu aad ugu fiican yahay dadka sameeya jimicsiga ama ka hor intaysan jimicsiga samayn dadka u baahan jimicsi badan inay sameeyeen way isticmaali karaan si ay ugu helaan enerji badan ama tamar badan maadaama uu leeyahay sokor dabiici ah qodobka labaad wuxuu ka caawiyaa dadka wareega dhiigga inuu dheelitiro islamarkaasna regulate gareeyo bimacnaa adjust gareeyo uu markaasi uu ka dhigo mid sax ah cabirka laga rabay inuu wareegaas uu ka dhigo mid sax ayuu sameeyaa qodobka saddexaad wuxuu taageeraa caafimaadka dheeshiidka iyadoo uu yaraynayo caloolo fadhiga sababtoo ah waxaa ku jira faybar badan ama duf badan ayuu leeyahay qolof badan ayuu leeyahay sabiibka qodobka afaraad wuxuu xoojiyaa caafimaadka wadnaha iyadoo oo islamarkaasna uu yaraynayo kolesteroolka iyo cadaadiska dhiigga uu hoos u dhigayo qodobka shanaad wuxuu kobciyaa nidaamka difaaca jirka oo yarayn kara infekshanada waxyaalaha la midka ah qodobka lixaad wuxuu xagaajiyaa caafimaadka indhaha asoo yaraynaya khataraha ee indhaha soo wajaha sida caadka gulukoomada indhaha biyaha ku furma iyo waxyaalaha la midka indhaha soo weerara qodobka toddobaad wuxuu kor u qaadaa caafimaadka caloosha waxaana laga helaa maadada asidka ama yaraysa ee shaqada caloosha ee hydrocolic acid yaraysa because ee sababtoo ah magnesium iyo potassium badan ayaa ku jira miraha sabiibka qodobka sideedaad wuxuu ka hortagaa sabiibka ee kansarka ku dhaca mindheerada iyo malawadka sababtoo waxaa ku jira aan dhahnay maadada loo yaqaano phenologic compound ayaa ku jirta taasoo ka hortagta mindhicirada iyo malawadka ama tubada loo yaqaano alimentary canalka afka ka bilaabata ilaa iyo dabada ka baxda inuu ka hortago cudurada ku dhaco si gaar ah kansarkaas oo soo weerara ee mindhicirkaas dheer inuu difaaco ayuu naga caawiyaa sabiibka qodobka sagaalaad wuxuu ka hortagaa anemiyada ama dhiig la-aanta waxaa ku jira maado badan oo iron ah taas oo kor u qaada wax soo saarka r b c-ga iyo hemogolobiinka kor u qaado islamarkaasna ka hortagta yaraynta birta ama xadiidka ironta loo yaqaano oo yaraata dadka u keeni karta dhiig la-aanta sida ilmaha yaryarka ah shanta sano ka yar haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah intaba u keeni karta qodobka tobnaad caafimaadka indhaha ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay sabiibka wuxuu bixiyaa bolifieno taasoo indhaha ka ilaalisa dhibaatooyinka indhaha soo weerara Ee, maadadan bolifieno loo yaqaano waxay ka caawisaa dadka inay ka hortagto indhaha aragga iyo madmadowga indhaha soo gala waxyaalaha madmadowga iyo aragga iyo dhammaan faytamiinada indhaha ayay ka caawisaa caafimaadka maqaarka sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka zinc iyo vitamin c ee labadan maado mid waa potassium midna waa vitaminaad waxay u fiican yihiin jirka bani aadamka maqaarka si gaar ah ee calaamadaha duqnimada ama maqaarka ka dhiga inuu markaasi hoosu dhac ku dhaco uu duqoobo ayay ka hortagaan sidoo kale waxaa ku jira maadada loo yaqaano resveratrol taasoo ilaalisa caafimaadka maqaarka si guud maqaarkeena si gaar ah ayuu caafimaad u yahay khaasatan dadka da-da ah inay isticmaalaan ayaa lagula talinaa Ee, qodobka saddex tobnaad ee, wuxuu u fiican yahay sabiibka xusuusta maskaxda islamarkaasna wuxuu horumariyaa ee, maskaxda caqliga iyo garaadka si gaar ah marka ee, dadka ka cabanaya xusuusbeelka waxaa lagula talinaa inay isticmaalaan xaddi badan oo sabiib ah si maskaxdooda ay u samayso horumar iyo markaasi xusuus fiican qodobka afar iyo tobnaad wuxuu ka hortagaa lafabeelka ee sababtoo ah waxaa ku jira xaddi badan oo calcium ah iyo potassium si gaar ah ee haweenka ilmaha deeyey ama ilmadayska ah waxaa lagula talinaa inay isticmaalaan ama ay cunaan xaddi badan oo sabiib ah sababtoo ah wuxuu ka caawiyaa hoosudhaca ee da-eed ee soo wajaha xilliga ay ku jiraan ee da-da dhalmadayska ay ku jiraan awgeed ayuu ka caawiyaa qodobka shan iyo tobnaad caafimaadka afka ayuu u fiican yahay sabiibka sababtoo ah wuxuu bixiyaa maadooyinka oleoni and leonoic acid loo yaqaano kuwaasoo ka hortaga bololka ilkaha goosaha iyo dhammaan cudurada ee ciridka ku dhaca kuwaasoo waxyeeleeya afka iyo dhammaan ciridka qodobka lix iyo tobnaad wuxuu u fiican yahay caafimaadka timaha sababtoo ah waxaa ku jira macdin badan iyo nafaqooyin badan ayaa ku jira kuwaasoo u fiican inay caawiyaan timaha ee haddaba isticmaalka marka sabiibka qaabka loo isticmaalo marka ugu horeysa soo qaado sabiibka waxaad ku dhaqdaa biyo qanda ah inta badan lama dhaqo dadka marka si gaar ah dadka waa inay iska dhaqaan sabiibka sababtoo ah afar iyo labaatan sac waa gacmaha lagula jira jeermise ayaa gaaraya ee dhibaatooyin badanaa soo wajaha afkiisa waa iska furan yahay marka isticmaalkiisana waxaa ugu fiican subxii hore in la isticmaalo xoogaa xaddi yar oo kooban oo dhexdhexaad ah in laga isticmaalo xilli hore subaxdii hore ayuuna aad u fiican yahay aad iyo aad aa umahadsantihiin xalaqadeen intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe jufo ka tirsan beesha juuraan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa boqolaal neef oo ariya waxay ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka jufada waaqle ee ka tirsan beesha juuraan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa laba boqol oo neefa arya waxay ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka ugu horeyn waxaynu idiin soo gudbinaynaa ugaaska labada jubba ee beesha juuraan oo xoolaha nool ee ariga ku wareejinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish bismillaah alla subxaana watacaala ku mahadsan allihiina siiyey nicmatulislaam nicmataliimaan nicmatul-amni allihiina siiyaa ku mahadsan Ee maanta xafladdan waxaan u taagannahay beesha ajuuraan laba boqoloo neef ay igu soo wareejisay gaar ahaan jufada waaqle ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaa meeshii xoolahaas laga soo qaaday wax barakaysan inuu ilaahay ka dhigo dadka ka soo shaqayna waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay ikhlaas nooga dhigo walaalaha furmaha joogo oo ribaadka joogo oo reerkooda ka tageen ayaan u tahniyeeni xoolahaas ilaahay subxaana wa tacaala wax walbaba waxaa ka weyn ilaahay dartiis wax loo bixiyo beesha ajuuraan hadda maa hadday bilowday waana waxaan u malaynaa in garoonkan uu yaraan doono marka waxaan leenahay muslimiinta meel walba joogto waxaad ogaanaysiin in jihaadka lagu tartami doono jufada waa la magane ayagana jidkay ku soo jirtaa cagtaliisuma dhigo meeshan waxa waaye in lagu tartamaa la rabaa jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalane waa noo aqbala waxaan rabnaa gurguurtoow annaga gaadiidaan saaran nahay godkaada inaan kugu soo galan rabnaa dadka waxaan nahay gacantayda haddii gowrac taqaana gaalyuublama iyo goodahaana reer waaqlo laba boqoloo neefaan kala wareejiyeen cabdiraxmaan bulla iyagu soo wareejiyey jufada reer waaqlo waaye anina waxaan ku wareejinaa waaliga gobolka sheekh caladarwiish ayaan ku wareejinaa alwaaliyow iga qiblo laba boqoloo ari ah intaas kadib waxaa hadlay nabadoonnada beesha ajuuraan ee deeqda soo ururiyey kuwaasi oo sheegay inay ku wareejiyeen laba boqol oo neef oo ari ah ayna ugu tala galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin
halkan waxaa lagu soo wareejiyey ari ah tiradiisa laba boqoloo neef waxaana soo wareejisay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha maaragtay waaqle insha allahu tacaala beesha intaas leh maku akaa doonto wayna ka badnaan doontaa intaas ka badan insha allahu tacaala laba boqoloo neef aan ku wareejinay Ee, halkan waxaana lagu wareejiyey ugaas muuse wuxuuna kusii wareejin doonaa waaliga Ee, asna insha allahu tacaala waa naga sii gudbin doonaa waxaana loo bixiyey xoolahaas maaragtay ragga mujaahidiinta oo safka ku jiro insha allahu tacaala ina nalaga gaarsiiyo ilaahay dartiisa ayna naga tahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inta inaan ka sheega xalfad ka dhacday degmada bu'aala meel ka mid ah xalfadaasoo ay xoolo bixiin xoolahaasoo ah ari waxaan ahay guddigii xoolaha doonay nin ka mid ayaan ahay alxamdulilah ilaah yaa mahad badan waxaa jiray xoolaha aan maanta keennay oo tiradooday tahay laba boqoloo neef dadaal badan iyo juhdi badan markaan wadnay waxaan la kulmaynay bulsho jacal inay xoolihii mataqaanaa ayadoon la weydiinin bixinaaya waxaa jiri habar sagaashan iyo dhowr sano jirta ee maxaad doonaysiin xoolaan doonaynaa infaaq fii sabiilillahi aan u wadnaa markaan nidhi ma weydina neef orgigaas iga gaarsiiya diiri jihaadka ani orgigaasaan tabartayda ah. haliga gaarsii markaysaa ilaahay waa nagu guulsii waxaa jiri xoolaha intaan wadnay raxmaddii rabbiyaa badati biyaan ku gudbayna meelaha qaar maxogo waxaa dhacday xaal intaan soconno dhulka waxaa leeyahay qodax tugeer intaan soconno biyaha dhex marayn hal qodaxoo noo durta ma arkan wallaahi bilaah hal qodax marka ilaah yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan rabaa marka xoolaha maanta aan keennay oon ka soo qaadnay beelwenta waaqla ajuraan waxaan ula jeednaa gaalada reer yurub markay isbahaysteen oy dhaqaalahoodii raadiyeen oy islaam kula dirireen oy damceen in mataqaanaa muslimiinta lagu gumaada ay damceen raayada tawxiidka in dhulka ay dhigaan saas xo- dhaqaalahooda ay ku dhigaan ay damceen annagana ilaahay yaa diiday taasida annagana waa diidnay waxaan u istaagnay inaan doonno maalkeenna inta tabarteenna eh ood maanta waxaan meeshaan joogana waa ari waxaan doonaynaa insha allah reer yurubow dhaqaalahaadi keen intaad islaamka ku burburlahayd damacaada iyo hamigaada saas waay annagana waxaan dadaal ku bixinaynaa dhaqaalo waxaan leenahay nool in nood geel iyo geesle waxaan leenahay waxaan doonaynaa insha allah inta nolosheenna ka dhimin inaan ku bixinna jihaad fii sabiilillaah ilaahay kitaabkiisaan ku taageerna naf iyo maalna aan ku bixinna hamigeennana ma aha muqdishoaan la qabana insha allah maqsadkeenna maalkeenna ilaa baytulmaqdis aan ka xurayna insha allah xoolaheenna waa soconaayeen annaga guddigeeni waa tiri yaro koobanaan nahay waa rag nabadoon aan la tashanin ugaas aan la tashanin go'aan qaatiyaan nahay walaalaheenna ugaasidii iyo nabadoonnadini markaan wadno ay arkeen waa nagu riyaaqeen waa nagu farxeen waana noo duceeyeen dushay naga sii daareen insha allah xoolaha maanta meeshaan aan keennay guud ahaan waxaa iskale beelwanta ajuuraan khaasatan waxaa iskale waaqla waa isdaba joog ilaahay idinkiis inta markaan ka baxnayna bacdeenna iyo boorsadeenna waan wadanaa waxaan u soconnaa geel inaan doonno haddii ilaahay idmo insha allah xoolihii idahay waxaan ku wareejinay nabadoon bullo oo ah naqiibka beesha waaqla asagana waxaad ku wareejin doonaa ugaaska beelwanta ajuuraan insha allahu marka waxaan leenahay ilaahayow rabbiyow xoolahan ciddii soo bixisiyey xoolahoodu barakeey ilaahu maalkoodu barakeey maal iyo madax ilaahu barakeey ilaahu rabbiyow kii ku gaaran waxaa jira nin mataqaanaa toban riyaad ugu odan tahay markaasaa waxaan yidhi tobankaa neefoo inta ku xeran ma joodin saddex ruuxa lagu leeyahay hataa ani daran yaa igu jirto milhi ani markaasaa waxaa yidhi ima dhaafaysiin laakiin arigiisaa yar mawridiisaa yar inta itiraahdin wallahi ima dhaafaysiin qabsada ridan riyaad farta naga saare
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
dhegaystayaal intaas ayuu caawa inooga egahay barnaamijka dhuguxa waraysiyada allah iyo mahad u sugnaatay oo marka hore inoo suura geliyey barnaamijka dhuguxa waraysiyada inaan idiin soo gudbinno intaas kadib waxaan u mahad celinayaa wariyaashii diyaarinta barnaamijka iyo tobintiisa baa nagala qayb qaatay dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin kana mid lamidiintaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي